xuska maalintan caalamiga ee afka kiswahiliga oo hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan dhinaca waxbarashada ee dhaqanka ee unesco ayaa waxaa lagu qabtay magaaladani mombasa kalfadhigii afartan iyo koowaad ee golaha qaramada midoobay ayaa hay-adda waxbarashada iyo dhaqanka ee qaramada midoobay ee unesco waxay u aqoonsatay inay luuqadda afka kiswahiliga ay tahay luuqad ka mida luuqadaha ugu faca weyn ee adduunka islamarkaana ay ku hadlaan laba boqol oo milyan oo qof oo ku nool wadamada afrika iyo weliba sidoo kale dunida marka laga hadlay luuqadda afka kiswahiliga iyo meelaha ay kasoo farcantay ayaa waxaa si gaara farta loogu fiiqaa inay ka mid tahay deegaan xeebeedyada kulaala badweynta hindiya oo ay ka mid tahay jasiiradda sansibaar ismaamul goboleedka mombasa kilifi laamu iyo weliba sidoo kale deegaano kamida kuwa gobolkani xeebta maxay uga dhigan tahay xuska maalintani caalamiga ee afka kiswahiliga dadka ku nool magaalada mombasa Kwanza kabla sijaendelea mbele, karibuni sana kwenye siku ya Kiswahili Day Star Television na Star FM. Kwa majina naitwa Aweso Abdul Shakur, ni kijana kutoka Old Town. Okay, naweza sema kuna umuhimu wa kila, ja, wa kila jambo, na hii ndio maana Kiswahili imetambulika lugha moja mwanzo ni tamu, lugha yenye kueleweka, lugha safi, lugha yenye nidhamu, lugha ambayo pia imependwa na watu wengi mpaka hadi eh, shirika la UNESCO ama UN ikatambua kwamba Kiswahili ni lugha moja muhimu sana. Ndio maana leo duniani milioni mia mbili wanaikuza ya Kiswahili na wanatambua kwamba Kiswahili ni lugha moja muhimu sana. Hata katiba yetu ya Kenya pia inatambua hii lugha ya Kiswahili ni lugha ya kitaifa, inatumika bungeni na katika hali zetu za kimaisha. Okay, kama tunavyoona nchi yetu jirani Tanzania hapa imeikuza sana, naweza sema Kiswahili mpaka hadi bungeni eh, inatumika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo hata hapa pia Uswahilini ama katika nchi ya Kenya, ambapo kuleta ule fahamu mwepesi na kuleta ufahamu mzuri, tunaweza fanya pia Kiswahili tukaipasisha na ikawa lugha moja ambayo inaweza kueleweka.
waa kan mid ka mid ah dhalinyarada soomaalida ee ku nool magaaladani mombasa oo munaasabadan lagu xuseeyey maalintani caalamiga ee afka kiswahili ee kasoo qayb galay islamarkaana nooga waramay sida uu arko xuska maalintani bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah horta magacaygu waa cabdiqaadir maxamed cali waxaan deganahay mombasa welibana maxaa la dhihi jira xaafadda nyaali maasha allah maanta hadda waxaan ku sugannahay xarunta swahili bot waxaa la xusayaa maalinka maxaa la dhihi jira international swahili day maasha allah sawaaxiliga waa dad oo afrika degan oo waxaa la yidhaahdaa maxay yacni waxay ka dhasheen carab iyo isdhexgalkii beriga carabtay timid iyo isdhexgalkii dadka meesha deganaa xeebaha afrika in ay u-anta xusto maalinka sawaaxiliga iyo labada boqoloo milyan oo qof dadka sooxiliga waxay uga dhigan tahay yacni farxad iyo guul waxayna dareemayaan in calashaan ay adduunka joogaan ay ku nool yihiin haa taasna waxaa laga yaabaa sababtoo ay ummadda hadda ummadda ay yaqaanaan inay dadaalaan oo maxaa la dhihi jiray oo yacni afrikana ay saa ku horumarto marka waxyaalaha aan soo bandhiga waxaa ka mid a vishete waxa la yidhaahdo oo annaga soomaali ahaan haddaan nahay aan kackac u naqaano marka sawaaxiliga aad bay u cunaan oo way ku casiriyeystaan oo maxay karsadaan maxaa la dhihi jiray xilliga ciidda si annaga baan u karsanno hadda meeshan kale waxaan ku hayaa maxaa la dhihi jiray saliid saliiddaasoo ka samaysan maxaa la dhihi jiray xabudsoodo oo tinta u fiican tinta soo bixinaysa gobolkan xeebta ayaa waxay uga dhigan tahay maalintani dunidu u aqoonsatay maalinta afka kiswahiliga maalin iyaga taariikhi u ah iyadoona munaasabadan la qabtay magaaladani mombasa ay tahay munaasabad markaasi lagu xoojinayo afka kiswahiliga maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista magaalada mombasa